اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا والصيغة الدالة عليه افعل وقوله متنق الشيخ لقول كيسي ويلي والصيغة صيغة الدالة tilmaamaysaa ayna tusaysaa calayhi cala alamri amarkayna tusaysaa ifcal weeye taa qowlkaas waxaa weye ay ana alamra amarkii laabudda lahu waxaa laga maarmaan u ah isagoo mahuraan u ah min siiqatin siiqo tadullu calayhi tilmaamayso ayna tusayso siiqadaa marka laguba dhawaaqo amarkii ee waxa weeyaan macnaheedu uu noqona ma lagaba qaadanayo wahiya siiqadaasna ifcal weeye mithlu qowlihi tacaala aqimi asalaata liduluki shams waxa adigu intan maqsuudku yahay amarkii tacriifkiisii waan soo aragnay oo uu inoo soo tacriifiyey haddaba amarku wuxuu leeyahay dee markuu amarkan macaanidan keenaya yahay siiqo ama cibaaro siiqadaas ku dhawaaqeedaasi uu keenayo amarkii uu keenayo ama macnaheeduba amarkaa yahay taas buu leeyahay siiqadiina waa ta uu inoo sheegayo wuxuu leeyahay waa adigu ficlu amarkii weeye ficlu amarkii dee caadigaa siiqooyinkiisii kala dunaa oo ifcal dee waa ficlu hulaasiya oo bal markaasin ma aha uun hulaasigii mana ahun kii xarakadiisu wasankan saa ay u ahayd waa alla waxay wixii adigu bal marka hay-adii dee ficil amar lahaan jiray ku yimaada ee dalabka keenaysay taasoo dhammi siiqadii amarka weeyaan oo siiqadiisu taa weeyaan walmase dee imaka qowlkii ilaahay aqim imaka ifcal maaha waa afcilkan imaka marka waxaa looga jeedaa uun wixii maadada lahaa ee adigu ficlu amar hay-adii kuba yimi oo dhan ayaa ah siiqada ficil amar leeyahay walmuraadu bidaalika waxaa loola jeedaana ifcaltan ama siiqadan kullu maa kii dhammaantii yadullu ina tusaya calaa dalabi lficli ficil dalabkii tilmaamaya ee kaa inagu hanuuninaya ayaa waxa weeyaan looga jeedaa ee ma aha siiqadan ifcal keliya min ayi siiqatin siiqa tiika ah oo uu ahaadaba macnaha siiqo kastoo kaasi yahayba kol hadduu keenayo dalab ficil siiqadu ay tilmaamayso oo taa ay markaa ina tusayso waa siiqadii amar lahaa oo waa siiqada uu leeyahay fayashmulu markaa wuxuu shamlinayaa dee waxaa dalabka ficilka keenaya ifcali wafcalu wanaxwuhuma wanaxwihima oo wuxuu shamlinayaa kaasi ifcali dee ifcal waa mudakerkiiy adigu dee labadii waa mukhaadab muanas iyo mudakerkun bay kala yihiin weliba mid kasta shaksi yahay ifcalhu ti waawljamaaco ay kuba sugnayd iyo waxaa kaluu shamlinaya oo yashmulu naxwahuma wixii labada laba midasta ifcala iyo ifcalna iyo umuurahaas oo dhanba uu shamlinaya waa adigu siiqadii amar lahaa ama dee wixii kuba yimi oo dhan ayaa siiqadii imaka ficilkan amarka ama wixii hay-ada dee maadada dalabka keenaysa dalab alficli oo dhami waxa weeyaan waxaa siiqada amarka ina tusaysa wa mima yadullu waxyaalaha ina tusaya waxaa ka mid ah calaa dalabi alficli ismu ficli lamri de ficlismu ficli lamri kaas oo ujeedadu ficlu amarkii sariixa waas taa uu inoo soo sheegay ee ifcal uu inoogu miisaaliyey waxala wixii dee bal matalan ficil amarkii caadiga ahaa ee dalab ficil buu keenaye siiqadiisuna waa la mid buu ina soo yidhi laakiin haddii aanay meeshu ficil amar ahayn ee afcaashan ama asmaadan macnihii ficilka leh ee zaman bal macnihii ficilka leh ee ay yidhaahaanba dee ismu ficilka ay yidhaahaan oo taasoo dee mid ismu ficil maadiya noqon iyo mid mudaarica iyo mid amaraba wixii amar ahaa ee laakiin aan ficil ahayne ismu ficil ahaa taasna waxay tahay waa siiqo dalab alficli keenaysa oo siiqadii amarkay noqonaysaa taasna ka qowlihi tacaala calaykum anfusakum calaykum dee asalkiisa hore waa jaariya majruurun halkan waa ismu ficil macnihi oo dee waxa weeyaan waxaa dee laazim idinko ama aad laazimtaan waa nafihiinii weeyaanoo waa ismu ficil amar tagana waa siiqadii amarkuu noqonayaayo waayo maxaa inoogu sugan wixii siiqada amarka ee ficliga ah inooguma sugnayd ee adalabulficl ayaa inooguma sugan oo calaykum anfusakum iyo wixii la midee siiqo ama dalab ficil keenaysee laakiin siiqadu ahayd ismu ficil amr iyaduna baabkan bay soo gelaysaa waa siiqadii bal markaa in laga qaadanayey amarka laga qaadanayey xukunkiisu ama dee tacriifkiisu aan sooba aragnay waxaa kaloo iyaduna dalab alficli tilmaamaya walmasdaru masderkii annaa-ibu ka naa-ibkaa can ficli اlamr masderka isagu laakiin meesha bedelka ah ficul amr bedelkaba ah kaasma dee inay macnihii ficul amar baa meeshii yaala waxaa looga jeedaa wixii in la fuliyo lays amro siiqadii amarba yaanay imaninbe kaasna waxa weeye siyaaqdii amarku lahaabay ka mid tahay ama masderka annaa-ib can alficl mithlu qowlihi tacaala wabilwaalidayni ixsaanan ixsaanan tan weeye waa masder waxaana meesha ay tahay kollay dee ficilkiisii oo imika halkan qadaran baaba aan odhanaynaa waaba masarkani kuba nasbisnaanaya oo wa axsinuu bilwaalidayni ixsaanan labada waalid oo ixsaan fala marka wuxuu leeyahay ixsaanantani waxay naa-ib ka tahay ay bedel ka tahay in waxa weeye ficlu amarkii axsinu ahaa markaa kaasna walow imika macnada imika siiqo dalab keenaysa oo dalab alficli keenaysa halkan yaanay inooguba sugnaan ama siiqadii ficil amare macnihii ficil ama maserkani ficil amar buu naayib kaba yahayoo markaa dee dalabkii ficilka layskaba dalbayay ee taasna meeshii way kuba sugan tahayoo siiqadii amarku noqonaya waxyaalaha tan kaga sii sariixsan dee iyadoo ay markaa uu kuba miisaaliyo waxaa kaba mid ah ilaahay qowlkiisii uhi fadarba ariqaabi oo lafdigan darb waa masder waxaanu naa-ib ka yahay ficilkiisii oo macnuhu waxa weeye idribu riqaaba ayaa macnuhu yahay marka ficilkii buu naa-ib ka yahay masderkaasi haddaba kol haddii uu dee ficilka uu naa-ibka ka yahayna waa ficil amar ayuu naa-ib kaba yahay oo waxa la ysfarayaa dee nimankii gaalada ahee lala jihaadaya in lala dagaalamoo lalaayo taas baa laysfarayaa oo wax dee laysfarayo layskuba adkaynayo marka taas oo kale siiqadii ficil amariyaanay kuba sugnaaninbe dalab alficli bay siiqadani keenaysaayo markaa wuxuu noqonayaa uun siiqooyinkii ina tusayay amar meeshii inuu jira ama amarka keenayay taasi kaba mid noqon oo kolley wabilwaalideyni ixsaanan oo dee ficilkii maanta iska dee qadaran yahay oo kale waxa dee bal halkan misaalka aada uga sii ansabsanaa bay la tahay isagoo dee taa kale laba yimaadeen wlmudaaricu lmaqruunu bilaami lamri waxaa kaloo iyaduna siyaqdii dee dalab alficli uu kuba sugnaa ee markaa amar lahaa noqonaysa ficilkii mudaarice laakiin laamtii laamulamar ay la xidhiidhay ama ay gashay ka qowlihi tacaala walyaktub baynakum kaatibun bilcadl yaktub waa ficil mudaaric laakiin maxaa ku jirta laamtan oo laamul amri ah ayaa kuba sugnay oo gashay marka macnuhu muxuu noqonayaa ficilkan kitaabadii baa laysfarayaa oo layskaba doonayaayo walyaktub haba qoro oo baynakum idinka dhexdiin waa wixii dee mucaamaladii lagu mucaamaloonayey mudaayanadii wey ayadii dheereed ee markaa mudaayanada kaatibun ku wax qoro bilcadli si cadaalaha ku qoro marka kitaabadani waa wax dadka mutabaayacaynta ama mutadaayineed adigu mucaamalada mudaayanadu ay dhex marayso ee dayn markaa kala raacayo intay taa ku tabaayaceen ay ku mucaamaloodeen si dee bal meeshii ay u timaado kalsooni iyo xuquuqna aanay u dayacmin la ysfarayo in la qoro oo wixii kitaaba ay jirto bal marka halkan yaan siiqo ficil amar aanay nooguma sugnaaninbe laakiin ficilkan mudaarac kol haddii laamul amr ay ku jirto dee dalabkii ficil buu faa'iideynaya markaa isaguna siiqdii buu kaba mid yihin bal marka adigu waxa weya dee kolley siiqooyinkani kuwa iska sariixay wada noqon kuwo kaloon sariixayna waa ka inoo soo wadee muhimku waxa weeyaan ficul amarkii tacriifkiisi waan soo aragnay ficul amarkuna dee waaba kii xataa markii hore uu inoo tacriifinayuu lahaa istidcaau lficli bilqowl ficilkii baa la dalbayaa oo dee ruux daal imika cid daalib baa jirta cid laga dalbayaa jirta waxaan la dalbayaana waa iijaad wax lala yimaado ama qowl ha noqoto ama ficile bilqowli qowl lagu dalbo oo wixiina dee ishaari iyo waxyaalo kale maahee qowl ayaa ama lafdi ayaa dalabkani uu ku imanaya kuba xasilaya haddaba qowlkii uu sheegayey ama lafdigii uu sheegayey baa ah tacriifka inooguba sugnaa siyaaqdan keenaysa dalabulficli keenaysa ee waxa weyaan ficil layskaba dalbo kuwaas baana la ah siiqadii ficil amarku lahaa kuwaas baa noqonaya marka kuwa hore oo dhambe waaba sariix siiqooyin kale oo iyadna lafdigii wax macno amaryaanu kuba sugnaaninbe laakiin ficilka dalabkii inoo tilmaamayso lagaba qaadanayana way jiraanoo waaba kuwan wa hunaaka meesha waxaa jirta siyaqun siyaq ukhraa kale oo tadullu tilmaamaysa calaa dalabi alficli ficil dalabkii ayaanay dee siiqadii ifcal iyo ama ficilkan mudaaricee laamta ay gashay iyo masarka ficil markaa amarka naa'iba iyo umuuraha ayaanay noqoninbe wa minhaa siyaqda waxaa ka mid ah altasriixu caddayn bilafdi alamri amarka lafdigiisii la caddeeyo ka qowlihi tacaala in allaha ya'muru bilcadli waalixsaan oo dee waxaa sameeya oo ficil dalabkii imika meeshii oo taa hore wixii cibaaradii kuba sugnayd kuma sugnaa laakiin maxaa jirta waa cibaaradii amarkaba lafdigii amar baa la caddeeyey oo haddii la yidhaaho aamuruka bikada iyo amartuka iyo ya'muru iyo waxyaalahan oo dham ee dalabkii ficil baa kuba sugan oo markaa iyaguna waa siiqooyinka aan kaba qaadanayno meeshii amar ama amar tusaya in allaha ya'muru bilcadli waalixsaan iyo xadiisi xadiisi ibnu cabaasin xadiiskii ibnu cabaasba weeyaan fii wafdi cabdilqaysi wa fiihi waxaa kuba sugnaa aamurukum rasuulku inuu laha waxaan idin amrayaa biarbacin marka waxay la mid tahay ifcaalu unbay tani la macno tahay in allaha yaamuruna waa taas oo kale oo iyadoo icdilu waaxsinu la yidhi unbay la mid tahay oo siiqadii amar ama waa wax dalab ficil ina tusaya siiqadii dee maxuudkahayd ee amar yaanay kuwan yeelaninbe laba lafdu farada aw wajaba aw kutiba wanaxwiha wanaxwuha waxaa kaloo iyadana bal masalan waxyaalaha dalabka ficil ama ficil dalabkii ina tusaya ee dalabka uu ku sugan yahay kaba mid ah lafdigan farado oo iyadoo la idhaha waxaasaa laydinku farad yeelay ama wajaba ama dee waxa weeyaan wixii keenayay katbi oo kaloo dee kutiba calaykum sida mithaalka inoo soo socdo o dhan waxyaalahaasi waa wax layska dalbayo laislaaziminayo weliba laazim dadkii ku ah inay laba yimaadaan markaa taasna waa waxyaa dee bal markaa waa siiqo kale oo uu yeelanayo wixii la isfarayey ama dalabkii ficil uu yeelanayay taasna noqon lafdu farada aw wajaba aw kataba iyo wanaxwuha qaala tacaala kutiba calaykum asiyaamu iyo xadiisi waka markaa waka xadiisi ibni cumara radia allahu canhuma qaala farada rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu farad yeelay zakaata alfidri fii ramadaana markaa eeg lafdigan farada isna waa dee ficil dadkii laasim ku ah ayuu caddaynayaa oo dadkii laga doonayay inay laba yimaadaan saa kutiba calaykumba macnaha ay u keenayso siiqadii hore machuudad ahayd ee ficil amar lahaana ma aha markaa laakiin maxaa ku sugan ficil dalabkii iyadna siiqdii bay markaa noqon amarkayna tusayse un wasfi lficli ficilkoo la sifeeyo biannahu daacatun daaca inuu yahay aw yumdaxu amase laba ammaano faacilhu ka samaynaya aw yudamu amase la ceebeeyo oo dembi u yimaado taarikuhu ficilkaa kii kaba tegay aw yuratabu amase lagaba ratibo calaa ficlihi ficilkiisa sawaabun sawaab aw calaa tarkihi ka tegiisa ciqaabun ciqaab iyo waxa weeyaan wagayriha ama dee waxay taas keyrkeedba oo ujeedadu wuxuu leeyahay waxyaalaha kale dalab ficil ama ficilkani mid layska doonayo in la sameeyo la iijaadiyo ama qowlkani inuu yahay waxayna tusaya waxaa ka mid a siiqadii ficil amaryaanay kuba sugnaanin lahaa ama siiqooyinka kale laba mid iyo haddii ficil la yidhaaho ficilkaasi waa daaco dee daacadina wax layska doonayo ma'muuray ahayd marka taasina waa waxayna caddaynaya in amarka ama waxaan layska doonayo in la iijaadiyo doonitaankaasna amarkiiba aynu soo hayni ahaa laynoogu soo tacriifiyey haddii ficilkii la ammaano kii sameeyey iyadana macno dalab baa ku sugan la leeyahay war waxaa la kaalaya haddii demi u yimaado kii ka tegay oo dee demi iyo waxyaalahaasi u yimaado iyaduna dee waa samayntiisa kol haddii ka tegiisu uu demi keenay samayntiisa la sameeyaana inay madxi bay keenaysaa iyo bal markaas waa farid laysfarayo oo layska doonayo dalabkii waa ku sugan yahay haddii bal maalan ficil afcaasha kaba mida uu ka ratibmo thawaab oo ficilkaa ciddii samaysay ajrigaasay leedahay iyadana dee taasi waxay macnaheedu tahay iyadoo dadkii la farayo inay ficilkaa laba yimaadaan haddii ficil afcaasha kaba mida ciqaab kaba dhalato laydhaa wixii ruuxaas ama waxaa sameeya shaksigii sameeya ciqaabtaasuu la kulmaya ama waa la ciqaabiba yaan ciqaab muxadadaba la sheeginbe taa macnaheedu waxa weeye mee ruuxii ka taga ciqaabtaasu mudanaya taa macnaheedu waxa weeye samaynta waxaa la sameeya waa wax madluuba oo layskaba doonayo inay ka tegiisii ayay ciqaabi kaba dhalantay marka lafaadahaas oo dhami yaanay siiqadii amar ku sugnaaninba eh iyaduna waa wax keenaya ficilka dalabkii oo aan ka qaadanayno waxaa in lays amrayo waa waxaan kaba qaadayno dee ficil dalabkiiba intaba inoogu wada sugan ka qowlihi sala allahu calayhi wasalam ana aniga iyo wakaafilulyatiimi fi ljannati haakada aniga iyo jannada kii kayatiim kii kafaalo qaatay jannada sidaasaanu ku nahay wa qaala waanu ishaaray qaaladu waa ti macnaa ishaare weeye bisabaabati ruusa labada afarood buu sidaa u xidhiidhiyo u ishaaray marka halkan eeg waxaa la kaalaya yatiim kafaalo qaata meeshii kuma sugnaa laakiin maxaa kuma sugan thawaab iyo ajri aada iyo aada u weyn bal aada u weyn oo ah rasuulka ilaahi inuu la rafiiqayo jannadii oo uu bal matalan isagii la jaarayo mansiladaa sare uu gaadhayo dee waxa mansiladaa sare gaadhayna waa daaco aada iyo aada u weyn oo markaa ay tahay dee si aad taa u mudataan la kaalaya oo bal markaas waa macnahii xaggii macnaa farid laysfarayo oo aadna laysugu adkaynayo ruuxii yatiimka in la kafaalo qaato ayaa macnihii inoogu sugan oo dalabkii ficil waa ku sugan yahay walow aanu siiqo ahaan iyo lafdi ahaan kaasi aanay ugu sugnayne warramid laga warramay uun ay tahay bal ruuxa yatiim kafaalo qaata waxaa ma-aalkii ama halka uu gelaya uu noqonayo iyo mansilada uu janno ku yeelanaya ay taas tahay bal markaa wuxuu leeyahy haddaba umuurahaasoo dhami siiqo keliya uun laguma dhegayo oo ifcal iyo waxyaalihii dee la maado ahaa uun taas laguma dhegayo wax alla wixii dalab ficil uu kuba sugnaa yaani sariixba noqoninbe waa wax amarkii laga qaadanayo oo amarkii ina tusaysa qowluhu markaa maatinka qowlkiisii uu yidhi wahiya cinda alidlaaqi watajarudi can alqariinati tuxmalu calayhi bal aan laqbadii un iskaga laabmo wahiya siiqadaas ina iyada inoo dambeysay oo waxaa ka horeysay amarkii inuu yidhi wasiiqatu daalatu calayhi ifcal markaa damiirkana muxuu laabmayaa waa siiqadii wahiya siiqadaas dee tilmaamaysay imaka amarka tilmaamaysay cinda alidlaaqi idlaaqa aqti marka la idlaaqo ee laga idlaaqo wax keenaya wax qayda oo keenaya in ama wujuub dee ay markaa amarkani yahay ama uu dee wujuub waxaan ahayn yahay adigu idlaaq agti ani waxba lama soco wax kale oo la socdo oo dee amarkaa la sheegay uun mooyaane ee layidhi waxaa la kaalaya uun mooye in dee bal markaa laysku ilsaaminayo ama se ay tahay wax khiyaarba loo leeyo laga tegi karo wax tilmaamaya ayaan laba socon oo markaa idlaaqa agtiisa la idlaaqo siiqadii iyo watajarudi wa cinda tajarudi dharbeelka kolley waa qeyb idlaaqi kaa mida ama waa idlaaqi unba macnahani iyo dharbeelka ay ka darla-dahayba in siiqadii canilqariinati qariino dee ama saarifo ah oo ka sarfinaysa wujuubkii uu asalka u ahaa waxaweyne calaa sabiili wujuub waa kii u yihi amarka asalka u ahaa kaba sarfinaysa marka uu kaba dharla yahay ee siiqadii ay ka dharla-dahay tuxmalu waa la xambaarayaa calayhi ay cala lwujuubi weye damiirkan wujuubkii baa lagu xambaarayaa calayhi cala lwujuub ilaa maa kii uun mooyee dalla uu tusiyey addaliilu daliil ee uu tilmaamay calaa ana almuraada waxa looga jeedo minhu isaga looga jeedaa annadbu sunno inuu yahay uun mooye aw alibaaxatu ibaaxa inuu yahay fa yuxmalu markaa waxa lagu xambaari waxa weeyaan bal markaa kaa isaga dee calayhi cala anadbi aw alibaaxa waa labadan dee nadbigii baa markaa lagu xambaari kol haddii daliil aan u helay in waxa looga jeedaa uu ibaaxo yahay ama sunno yahay ama wax kale wixii kolba daliilkaasi keenay ayaa lagu xambaaraya bal sheekha ayaa sii sharxi doona waxaan filayaa damaa'irtiina taasoo ka hore tuxmalu calayhina waa cala alwujuub taa dee hiyana waa siiqadii halkanin fa yuxmalu calayhida dambena waayo tuxmalu calayhina way noo horeyse waa nadbigan ama ibaaxadan dee daliilku keenay ee uu daliil inoo caddeeyey waxaa looga jeedaa inuu kaa yahay kii baa lagu xambaarayaa wujuubkii asalka u ahaa amar taa laguma xambaarayo dee daliilkii baa markaa la raacaya daliilkiina wuxuu noqon kole waa qariinadii uu sheegayay markaa uu markii hore uu lahaa uu qariino uu ka qaawan yahay ama ka dharla-yahay qariino uu khaali kaba yahay imika qariina laba socoto qariinadna waa daliilkan uu sheegay imika qariinadna maxay tilmaantay waxaan nadbi in looga jeedo nadbigii baa lagu xambaari ibaaxa in looga jeedo ibaaxadii baa lagu xambaari kolba macnihii loogaba jeeda kaleen wujuub ahayn ayuunbaa markaa lagu xambaarayaayo dee daliilkan aada haysato ama qariinadan ayaad ugu xambaaraysaa ee asalkii una haysanaysid haadaa kani bayaanu nawci haaniyi nowcii labaad caddayntii weeye ee min alawaamiri awaamirta kaba mid ahaa oo nooca hore waa noocii dee markaasin isagu aan isagu waxyaalahan qaraa-in iyo waxyaale aanay laba soconee markaa wujuubka aad kuba xambaaraysay oo wujuubka oo bal markaa lagu xambaarayay taas nooca labaadna waa noocan qariina ama daliil laba socdo ee keenaya inaan wujuub waxaan loogaba jeedina macno kale looga jeedo macnii looguba xambaarayo kale wa huwa markaa noocan labaad maqtarana wixii la xidhiidhsada weeye biqariinatin qariino la xidhiidhsada oo macnaa dee arrin kale oo ama qariinadaasi mid mutasila haba noqoto ama wax dee daliil kale laga qaatay haba noqotee la xidhiidha qariino fa yusrafu markaa waxa weeyaan qariino dee keenaysa macnaada in wax markaa dee macnahan dee amarku leeyahy ama wixii looga jeeday cadaynteeda ay kuba sugan yahay fa yusrafu waa la sarfinayaayo alamru amarkii maxaa laga sarfinaya waa can ilwujuubi de wujuubkii un laguma xambaarayo asalka u ahaaye xasba haadihi alqariinati qariinadaa kolba waxay keenaysaa laguba betelan loo iiri oo lagu xambaari weeye oo wujuubkii un laguma xambaarayo wujuubkii waa laga sarfin kolba qariinadu waxay keenaysaa ama nadbinimo ama ibaaxaa taasunbaaba loo sarfin oo loo iilaya lianna siiqata alamri siiqada amarku laa taxmilu hayrahu waa cibaarada i taalla khaasatan kitaabkan jaldiga adag la weeye لأنa صيqة الأmri laa تxmil غayr waana hadal aan is haysan koley dabcadii hore ee yarayd ee markaa dabcadii hore kitaabkuna walow cibaaraadku ay bedelnaayeen laakiin dee waxa weeyaan cibaaraad iska waadixa oo wixii maqsuudkii cadaynayo ha lakiin imika dabcadan kale iyadna la haystay khilaafkee tanma isku midka yihiin mid kasta dabca thaalitha kuba qoran halkan ziyaada kuba sugnayd kaygan kaba dhacsan hadalkiina inoo cadaynaysa marka qolooyinka dee dabcadan aan haysta haysta kolley ziyaadada halkan laa taxmilu iyo hayrahudan bay u dhaxaysaa ziyaadadu iyo halkaas bay nusqooyinkan kale ay kaba qoran doonaan lafdiga markaa dabcadaa kale ku suganna waxa weeyaan lianna siiqata alamri eeg waa cibaaradan laa markaa laa tuxmalu ama calaa gayri lwujuubi ilaa idaa wujida daliilu saarifun can lwujuud can ilwujuubi ilaa gayri cibaaradaa wey oo bal markaa laa taxmilu inta u dhaxaysa iyo gayrahudan dambe ayaa waxaa kuba sugnayd calaa gayri lwujuubi ilaa idaa wujida daliilun saarifun can ilwujuubi ilaa oo markaa gayrihidani marka ay timaado iyadoo majruura oo waxay noqonaysaa lianna siiqata alamri siiqadii amarka laa tuxmalu laguma xambaarayo calaa gayri lwujuubi wujuub waxaan ahayn lagu xambaari maayo oo wujuub baa inay asaloo marka hore lagu xambaaraya ilaa idaa wujida in la helo uun mooye daliilun daliil saarifun sarfinayo oo siiqadii ka sarfinaya canilwujuubi wujuubkii asalka u ahaa maxayna u sarfinaya halkan hayrihi markaa ilaa baa ka horeyn ilaa gayrihi waa waxaan wujuubkii ahayn xaggii oo maxay ah se ka nadbi oo kayrkiibay tafsiirtani ama cadayn usii noqon mithaal oo kale ilaa hayrihi ay ilaa hayri lwujuubi u sarfinaya in la helo uun mooye se ka nadbi sunnaha oo kale iyo awil ibaaxati ibaaxada labadaba mithaal uba dhigtay waxaweya waa kelimaad deeftirsan ayaa meeshii ka dhacsan oo laa taxmilu waxaa ka dambaysa calaa gayri lwujuubi ilaa idaa wujida daliilun saarifun can ilwujuubi ilaa oo ilaadanna marka ay jarayso lafdigan hayrihi ee inoo taala bal waxaan leeyahay qolooyinkiinan dabcadan dambe haysta ama tan jardiga lahuun kolley tay hore ayaa intaasi kuba sugnayd hadalkiina markaa hadal isku xidhan oo dhan buu noqonaya maqsuudkiisna uu cad yahay ee dusha unba idinkuba qoran doontaan haddaba ka nadbi sida sunnaho kale oo markaa sunnihii imika tani wuxuu mithaal u noqonayaa ilaa kayrihidanoo waa wixii aan wujuub ahayn haddii dee daliil markaa in looga jeedo uu caddeeyo isagaa lagu xambaaraya marka waxyaalihii lagu xambaaraya maxaa ka mid ee daliil keenay ka nadbi sida sunnihii oo kale wa mithaaluhu mithaalkiisu waxa weeye xadiidu cabdillaahi almusaniyi ana nabiya sala allahu calayh wasalam qaala صلوا qبل صلاة المغرب qال في الثالثة لmن شhاء صxaabiga cabdاللahi بن مغفل ee reer musayna ayaa wuxuu rasuulki ilaahay kaba wariyey rasuulku inuu yihi صلawaat الlahi وaسلاaم عaليه صلوu qبلa صلاaة المغرب markaasuu ku celceliyo haddana mar labaad buu ihi صلوu qبلa صلاaة المغرب mar saddexaad buu ihi صلوu qبلa صلاaة المغرب cibaarada inoo taala maxay tahay markaa waa صلوu waana ficl أmr dee bal markaa maxaa amarna asal u ah in wujuub lagu xambaaro salaadan uu rasuulku leeyahay tukadana waa salaad sunno ah markaa laakiin waqtigii maqrib gala weeye taa tukadaba weeye asalkii kaasuu ahaan la oo haddii aanay wax kale la soconno waxaa la odhan laaba dee waa wujuub bay taasi keenaysaa laakiin rasuulka ilaahay markii saddexaad muxuu yidhi liman shaaa ninkii doona markaa cibaaradan liman shaa ayaa qariino ah daliilkii baabay la socotaa naskii amarka keenayey waana saarif oo amarkii in wujuub lagu xambaaray ka sarfisayoo maxay u sarfisay dee waa sunanimo inay asalkii amarkaa joogo waa ka rasuulku dadkii faraya laakiin wuxunbuu markii dambe u caddeeyey inaanay waajib ahayn ee taasi sunno ay tahay markaa balkan liman shaa-adan baa ah qariinadii saarifada ahayd ee ka sarfinaysay amarkii in asalkiisii wujuubka lagu xambaaro maxaan u keenay sunnuu keenay kani aw ilibaaxati ibaaxo wa mihaaluhu qowluhu tacaala waidaa xalaltum fasadaaduu bal amase qariinadii inay keenayso ibaaxo waxa wey dee eeg laa taxmilu waa ti aan idhi dee calaa gayri lwujuubi ilaa idaa wujida daliilun saarifun can lwujuubi ilaa gayrihi ka nadbi gayrkii baa maxay sidaa sunnihii oo kale aw ilibaaxati ama ibaaxadii oo kale oo baxnaa qariinadii ama keenaysay in wax kaloo hayrulwujuuba lagu xambaaraa maxaabay noqotay inay ibaaxo keenayso wa mihaaluhu qowluhu tacaala waidaa xalaltum fasdaaduu haddaa marka aad taxalultaan ee exraamkiinii ka dhex baxdaan ama exraamkaasi cumro ha noqda ama xaje ugaadhsada waa siiqo amar iminka halkanna waxa weeyaan qariino lafdiyo oo inoola socotaa ma jirte qariino lafdiyo oo inoola socoto keenaysa amarkan in asalkiisii wujuubka laga sarfiyo ee imika lafdigiina muxuu keenayaa marka alla marka la taxalule dadku exraamkoodii ka dhex baxaan inay ugaadhsadaan taas buu keenayaa haddaba qariinadii saarifada ahayd maxay noqon isagaa inoo sheegaya taa hore waa qariino lafdiyo oo waa liman shaa taasaa saarifo ah tan laakiin qariino lafdiyo ma taale waa kan sheegi doonaa marka wuxuu ihi taa hore sunnay keentay kan dambana ibaaxuu keenayoo in la ugaadhsado bacda taxalul maaha sunne mahana waajib ee waa dee way banaan tahay oo dadkii inay ugaadhsadaan way u banaantao dee waa wejiyadii lagu kasban jiray wax lagu shaqaysan jiray mid ka mida uunba weeye waalqariinatu saarifatu fil awali haddaba qariinada ka sarfinaysa amarkii in wujuub lagu xambaaro ka hore waa xadiidka ah salluu qabla salaati almaqrib waa qowluhu liman shaa taas baa ka sarfisay wujuub in lagu xambaaro wa fi thaani qariinada saarifadee wujuub amarkan in lagu xambaaro fasdaaduu in amar lagu wa amare in wujuub lagu xambaaro ka sarfaysayna hiya ana alamra amarku bacda alxadri xadriga dabadii lilibaaxati ibaaxu u sugnaaday waa qariino dee kolley usuuliyiinta badankoodu ay markaasan kuba tagaanoo markaa muxuu leeyahay xadiidkan ama aayaddan amar baa ku sugan laakiin maxaa ka horeeyey xadrin iyo mancin dadka loo diiday inta ay ixraamka ku dhex jiraan inay wax ugaadhsadaan loo diiday amarna hadduu ka daba yimaado iyo manci uu ka daba yimaado ama wax dee layskaba xarimay taxriimkii dabadeed amar yimaado taxriimkii dabadeed yimaado waxay in badan oo usuuriyiintii qabaan in lagu xambaarayo ibaaxa un macnaha ujeeddadu wixii xaaraamtaa baa laysu baneeyey ee maaha markaa in laysku waajibinayo in laysu sunnaynayo maaha wixii markii hore mamnuuc buu ahaa kol haddii laysfaray macnaa mancigiibaa suuray un weeyaan meesha waxa ka baxay xurmadii ama mancintiibaa ka baxaysa dee hadday meeshii ka baxdona waxaasi imaka xaaraan maaha ee waa idiin banaan yahay ee istiyaadka fi lixraamna bacda alixraamna dadku imika waqtigeenanba dee waa ninkii doonaya waa u bannaan yahay kii kalena waxa la leeyahy warood soo ugaadhsaa ma jirto iminka waktina waa layska manciyo markii waktigii dee ama xaaladii mancinta keentay ay meesha ka baxday arrintu sidii berigii horun bay kuba noqotay oo markaa bal qariinada meesha jirta waa tan oo amarkan baa bacda alxadri yimi lianna alistiyaada istiyaadka fi lixraami ixraamka dhexdii waa xaalada ixraamka uu intuu kuba sugan yahay la ugaadhsadaa xaraamun xaraam weeye liqowlihi tacaala waxurima calaykum saydu lbari maa dumtum xuruma inta aa muxrimiin tihiin ay muxrimiina wa min huna arrintaas ama halkan ah in amarku bacda alxadri uu dee keenayo uun ma uu ibaaxo keenayo ayay qaala lusuuliyuuna usuuliyiintu yidhaahna ma aayad dambe iyagoo dee xaaladeed kaba qaadan almru amarku bacda alxadri xadriga dabadii lilibaaxati ibaaxu u sugnaaday oo waxay usuuliyiintu ama in badanoo kaba mid yidhaaheen waa qowlkooda ay u badan yihiin amar hadduu yimaado oo xadrina ka horeeyo xadri dabadii yimaado oo wixii markii hore laysu diiday laysfaro taasi macnuhu maaha waajibnimo ma keenaye wixii in xurmadiisuu shay unbuu keenaya ay meesha kaba baxday oo banaani unbuu keenayaa taas bay yidhaaheen waxtaju waxaanay xujaysteen bianna haada nawca nowcan ee min alamri amarka kaba midi lilibaaxati ibaaxa inuu yahay ayay u xujaysteen fii aglabi isticmaalaati sharc sharciga isticmaalaadkiisa inta u badan oo macnaa waxay taa daliil ugaba dhigteen oo markaa daliilkaasna uu noqonayo kii saarifkaayo amarkan in wujuub lagu xambaaro kaba sarfinayay amarka ka daba yimaada xadri ka daba yimaada ibaaxu inta badan adilada shareecada markaan eegna iyo isticmaalaadka sharciga wixii laysfaray wax mubaaxunbuu noqdaayo maaha wax laysku waajibinayo ama laysu sunnaynayo ma noqdo waa markaa adilada isticmaalaadka sharciga intiisa badan weeye ama aqlabkooda saas bay deeta ugu tegeen amarku bacda alxadri inuu ibaaxo noqonayo marka maxay noqonaysaa haddii amarkii bacda alxadri yimaado qariinaad haysataa ka sarfinaysa wixii wujuubkii inaad kuba xambaarto qariinadaasna walow wax dee laftiyo aanay ahayn sidii limanshaa oo kale waa qariinadan ah dee aan hayne ee macnaha inuu amar ku yeelanayo bacda alxadri dee macnaha ibaaxo ee ta lagu xambaarayo bal amilo ay la yimaadeenna waaba kan kama masalnayo waa mithaalkaa hore waxurima calaykum mayn waidaa xalaltum fasdaadu oo ka qowlihi tacaala faidaa tadaharna dumarkii marka ay daahir noqdaan ee xaydkii ay ka maydhaan faatuuhuna u yimaada min xaysu amarakum ullahu halkii ilaahay idin amray ugaba yimaada uga taga waa la kulankii lala kulmayey bacda qowlihi tacaala markaa kan eeg faatuuhuna waa amar laakiin maxaa ka horeeyey bacda qowlihi tacaala walaa taqrabuuhuna xataa yadhurna ha u dhowaanina dumarkii dee xayd xaydkii waa ada eh ha u dhowaanina ilaa ay daahir noqdaan iyadoo nahyigaasi horeeyey oo dumarkii laysu diiday in lala kulmo layskaba manciyey ayaa farid laysfaray la kulankoodu uu yimi markii maanici meeshii uu kaba baxay keenay in waxa weeye dee waxa weeyaan keenay in dee kulankan inuu xaaraam noqdo bal markaa muxuu noqday dee fa'tuuhuna markaa waajib maaha waxay leeyihin sunnana maahae waa xaaladii hore dee aan markan iskagaba laabano waa banaani ay banaanta ujeedadu maanta kol haddii ay maydheen xaydka go-ay ay maydheen waxaweya ciladii laysugu diidayena ay xaydka ahayd laydinma diidayo wayo waa idiin banaantay dumarkiina la kulantaan oo bal markaatanna ibaaxay keentay leeyihin kaa horena ibaaxa ma keenay dee kuwo kale oo bal matalan nusuus kale oo amarkii bacda alxadri uu ibaaxo keenayna waa adigu ama isticmaalaad kalena way ururiyeen markaa taasay ugu tegeen almru bacda alxadri inuu ibaaxo faa-iideynayo welina hadalkeedu tan inagama dhammaan u yar dheerayn doona waqad yakuunu inuu noqdaaba la arkaaba waxa weyan amarkaas fii maqaamin meel uu kuba sugan yayaan xadri horeyninbe yutawahamu la moodayo fiihi dhex isaga fiigiisa alxadru xadri la mooday oo kolkol waxaa dhici karta siiqadii amar inay timaado maqaamkay u timina waa meel la islahaa malaa waa mamnuuc oo waxaa la moodayo la suuraysanayo waxaan inaanu banaanayn tiibaa deeta la ysfaray taasna maxay keeni uun ibaaxadan bay keeni ka qowlihi sala allahu calayh wasalam ifcal walaa xaraj uu yihi samee waxaasoo wax xidhiidhi korkaaga ma ahanin maxay taasna aydhi waa fii jawaabi man shaksi jawaabtii ama duul jawaabtood sa'aluhu weydiiyey rasuulka mantu dee lafdi ahaanna waa mufrad macno ahaanna waa jamac marka in lafdiga la ilaaliyo iyo in macnaha la ilaaliyo labadiiba way banaantahy marka halkan macnihii buu ictibaariyey fii jawaabi man sa'alahu muu odhan waanay banaanaan lahayd ee fii jawaabi man sa'aluhu buu ciddii weydiisay jawaabtood fii xajati alwadaaci can taqdiimi afcaali lxaji xajka afcaashiisa in la horreysiiyo allatii taasoo yufcalu yowma alciidi maalinta ciidda la sameeyo bacdiha barhkeed la horreysiiyo calaa bacdin barhka kale oo dee waa dadkii ku lahaa barhkood ay lahaayeen de waxa weeyaan waxaaba markaa uu yihi xalaqtu qabla an armiya oo kale ama dabaxtu qabla an axliqa oo kale waa waxyaalahay weydiiyeen afcaashii maalintaas ay ahayd in la yar tartiibiyo ee ay isweydweydaariyeen rasuulkuna dhammaan muxuu ku yihi ifcal walaa xaraj markaa siiqadan ifcal waa amar oo wixii samee baa li macnuhuna waxa weeye dee arrintaa aada samaysay way kuu banaan tahay oo iyaga waxay suuraysnay malaa inay wax mamnuuca kuba dhaceen markay kala hororeysiiyeen waxay ahayd inaan lakadee bal markaa si kale u tartiibsana ay kala horreysiyeen ba inay xadri ku dhaceen u qaateen oo meeshaa la suuraystay xadri baa la tawahumay ifcal buu hi ifcal shan markaa maxay keenaysaa dee waxaan la tawahumay ee inuu waxani mamnuuc yahay unbay meesha ka saaraysaa mee waa banaan yahay waa idiin banaan yahay wax dhibiina kuma jirto waxba idinkama imanayaan taas bay noqoto oo kolkol buu leeyahay amarkan dee ibaaxada keenaya iyadoo xadri ka horeeyaa jirin ayaa laakiin arrintu maxay ahayd xaalada iyo maqaamkan markaa arrintan ay kuba sugnayd ayaaba wax labyar moodayo in xadri jiro in xadri jiro markaa tiibay meesha kaba saaraysaa iyadna ibaaxadii bay keentay wka qowlihi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caley qowlkiisii weeye fii qisati ladiiqi kii la qaninay qisadiisii iqsimuu wadribuu lii bisaamin uu yihi waayo iyagii markay ninkii la qaninay ay qur-aanka kuba aqriyeen ama nin uu ku aqriyayay kaa mid ah xoole laga siiyey weliba ay kuba xidheen ayay haddana islaam walama ma banaanaba arrintan iyo xoolahan inan malaasani xaaraanba weeye may qaybsane way u kaadiyeen ilaa rasuulka ilaahay ay ugaba imanayeen safar bay kuba noqdaayeen rasuulku markaa muxuu yihi eeg markaa maxay tawahumeen waxan inaanu bannaanayn xadri ma jirin iyagaa tawahumay xadri meeshii inuu jiro amar baa yimi iqsimu markaa maxay noqotay iqsimudan qaybsada wixii waa idiin xalaal oo markaa dee ma aha imaka halkan wujuub baabkii iyo taas ma aha bal dee waxaaba la odhan kari lahaa ninkii raaqiga ahun baaba waxaan yeelan lahayn isagii ficilkiisa ahayde waxaan waa baab dee xusnulcishri ayuun baabay ahayd ee arrintii maxay ahayd waa maqaam layslahaa meesha xadri baa jira amar baa yimi amarka halkanna walow aan xadri ka horeeyey jirin laakiin haddana ibaaxuu keenayo dee waxa suuro xadri wax ama lamiyar moodayo xadri inuu jiro ayaa meeshii kaba horeeyey haddaba umuuraha xadri dabadii ah waxay leeyihiin markaa culamaa ulusuul wuxuu faa-iideynayaa kol hadduu amar yahay ibaaxu faa-iideynaya wadribu lii bisaami bal taasi waa usuuliyiinta intooda badani waxay qabaan wayara aakharuuna kuwo kaloo usuuliyiintii waxay qabaan ana alamra amarka bacda alxadri xadriga dabadii ahaaday yarjicu ilaa maaka inuu u laabmayo unu ilaa maakii kaana uu ahaa calayhi isaga korkii waxan ama uu u celin qabla alxadri xadriga hortii oo waxa weeyaan aymo kale waxay qabaan iyagoo nusuus kale eegay amar hadduu yimaado xadrina ka horeeyey waxaan eegaynaa oo loo fiirsanuun bal xadriga maxaa kasii horeeya waxaan intaan layska manciin muxuu ahaa kolba wuxuu ahaa hadduu sunno ahaana sunanimadkiibuu dib ugu laabmi hadduu wuxuu waajib ah waajibnimadkiibuu dib ugu laabmi hadduu wuxuu marka hore mubaaxa mubaaxnimadiibuu dib ugu laabmi oo markii dee wixii xadriga keenay meesha kaba baxay waxna ay kasii horeeyeen xukum kale waxaan dambe amarkan dambe wuxuu ku celinayaa wixii uu markii hore ahaa taas bay aimada qaarkood kuba tegeen waana qowlka ay dee raajax yeelaan qowlkani oo ana alamra bacda alxadri yarjicu bal ficilkii mutacadi kaba dhigo dee fain rajacaka allahu atii qur-aanka inooguba sugnayde wuu celinayaayo xaalkii ama arrinkii ilaa maagi wixii kaana uu ahaa calayhi isaga korkiisa uu waxani kuba sugnaa qabla alxadri mancinta horteed ayuu u celinayaa amarkani qaala bnu kaiirin cinda tafsiiri aayat lmaa-ida waidaa xalaltum fasadaaduu halkaa markuu fasiraya ibnu kaiir wuxuu yidhi wasaxiix isaguu masalada soo qaaday wasaxiixu qowlka saxiixa alladii qowlkaasoo yahbutu sugnaan cala asabri ikhtibaarka marka dee adiladii aan wada tatabucno in adiladii wada eegno markaa taas aan ku dee hubsanayn ama jirrabne ikhtibaarka waxa ka ku sugnaanaya waxa weeye markay noqoto amarka xadri ka dambeeya weyaan tuu jeeda amarka xadri dabadi yimi ka sabriga kuba sugnaan ee adiladii markaa aanay dee kolkolba aan nusuustii qaybinta la qaato qayb kale aan laga tegahayne adiladii inoo wada jamcinaya annahu amarkaa bacda alxadri yaruddu wuu celinayaayo alxukma xukumka ilaa maa kii kaana uu ahaa calayhi korkiisa uu kuba sugnaa qabla nahyi xukumkaasi qabla nahyiga wixii uu ahaa ayuunbuu amarka dambe dib ugu celinayaa taas buuri saasaa sabriga kuba sugnaan sabrigu asalka hore waa dee ikhtibaar xagga luqada waa waxaan dee wax lagu hubsado taas oo wuxuu u jeedaa adiladiibaa kan ku kulmaysa marka umuurihii wada tatabucnana ka aan bal maalan arinta aan dee intiqaad ku imanayne adiladiina aan suu geyn karnaa tanay noqone haddii la yidhaha alamru bacda alxadri lilibaaxa kolkol iyadoona ibaaxo ahayn baa inagu soo baxaysoo daliil kale amarkii oo bacda alxadri yimo haddana aan ibaaxo keenina dee ama wujuub keenay ama sunno keena inagu imanaysa laakiin tan haddaan idhaahno adiladii oo dhan baa inoogu jamcismayso markaa arinkan baa ah ka sugnaanayan intiqaad kuma imanayn xagga hoosena sabriga wuxuu yahay dee bal markaa masaaligta cilada la joogo dee waayo kitaabkeena intaa inooma dhigayo ma doonayo inaan dhex galo iyo in markaa luq ahaanba wuxuu ku yahay isagaa inoo sheego xagga luqada un haddaan soo qaadano asalkiisa hore waa waxa wax lagu hubsado uun oo misbaar oo ba ah waxay odhan jireen waa bir yar ama wax yar miil yar sida kan lagu indhakuushoo kale ama wuxuuno ay nabarka marka dakhri iyo waxay dhacaan ama nabar dhaco ay gelin jireen se iyagoo ku hubsanaya bal inta bal markaa cumqigiisu ilaa inta nabarkaasi gaadhsiisan yahay ama cardigiisu noqonaya misbaar odhanayeen waa shay markaa wax lagu hubsanayay marka haddaba wuxuu leeyahay ka daliil ahaan markaan adiladii eegno iyo nusuustii isu wada geyno wixii ay noogu wada kulmayaan ee ikhtibaarka aan masaladan haddaan dee ikhtibaarno inoo sugnaanaye aan intiqaad ku imanayni waa xukumkan ah inuu kolba wixii horeeyey un dib ugu celinayo fain kaana waajiban hadduu waajib yahaa ujeedadu xukumku qabla alxadri hadda weeye raddahu amarka dambe wuxuu ku celinayaa waajiban waajibnimadkiisii wain kaana xukumku hadduu ahaa qabla anahyi ama qabla alxadrina mustaxaban sunno uu ahaana amarka dambee yimi ee bacda alxadri yimi fa mustaxaban mustaxab sunnuu noqono wuxuu dib ugu celin sunanimadkii aw mubaaxan hadduu ahaa wax bannaan oo xug arrinkaasi sadeetan isdiyaadka oo kale qabla markaa manciga hadduu markii hore shay mubaaxa ahaa amarka dambee yimi sunno kama dhigayo waajibna kama dhigaya fa mubaaxun mubaaxun buu noqonaya wuxuu ku celinayaa ibaaxadii waman qaala ruuxa yidhi isagu inahu cala alwujuubi amarka bacda alxadri yimaadaa amarku waa wujuubun kana wujuub baan kaba dhigaynaa waa dhici karta daahiriya inay yidhaahaan yantaqidu caleyhi kaas waxa isaga kuba burayo arinkaasi daliilkaas dee dariiqaa kuma hayn karo ama yuntaqadu caleyhi waxaa laguma burinayaa biaayaatin kaiira aayaad kala badan oo iyadoo amarkii yimi aanu wujuub keenin ayaa lagu burin si aayaddan aan hayno waman qaala ciddii usuuliyiinta kaba mid ahaydaa tidhi inahu amarka bacda alxadri lilibaaxati ibaaxu u sugnaadayda yuraddu caleyhi waxaa lagu radin oo dee bushi ahaan ugu soo arooraya lagu bushin qowlkiisa biaayaatin ukhar aayaad kale oo iyadoo amar bacda alxadri yimi ibaaxa aanu faa'iidaynayna wax ka weyn uu faa'iidaynayo bal markaa waxaa haddaba adiladii ay noogu kulmaysaa muxuu noqon in waxa weeye laga dhigo kolba wixii ka horreeyey nahyiga in dib uun loogu celiyo welina hadalkii uu wadaa iyadu balkaa intan uu yar dheereeyun kolley masalada soo yar dabdiyeen amhilu keenay hadalkii ibnu kasiir uu dhammaadee fa mihaalu amrin bacda nahyin amar misaalkii nahyi dabadi yimi oo caada ila lwujuub wujuub ku laabmay oon hadda ibaaxo keenina wujuub keenay xadiisu faidaa aqbalat xaydatuki fadaci salaata waidaa adbarat faqsilii canki dama uma salli xadiidkaasba weeye rasuulku haweenay mustaxaado ahayd oo dhiig ka goy waaye ama dhabar furan ku dhacay uu ku yidhi faidaa aqbalat markay soo qaabisho xaydatuka xaydadaadii oo waqtigai xaydkaagu ama sifaadkii adee xaydka ay ku taqaanay markuu yimaado fadaci salaata markaa salaadii iska dah ee salaadii buu u diiday halkan salaadii baa loo diiday ka tag buuri oo faraa ka qaad waidaa adbarat marka dee xaydadaadii ama dee sifaadkaadi aad ku taqaanay ay tagto dhiig kaloo caadi un waxaan socday kaa gu'i waaye uu noqdo faqsilii maydh ama muddadii intay dhammaatay dee ay waxa weeyaan muddadii ay xaydkaagii dhammaado dhiiggina laakiin aanu joogsan oo dhiiggan istixaadada uu yahay faqsilii maydh canka xaggaaga adama dhiigga iska maydho amarki mi uma sallii tuko bal markaa falamru amarkan bisalaati salaada laysfaray dambe lilwujuubi waa waajibnimayna salaaddu waajib bay tahay lianna salaata salaadii qabla imtinaaciha bilxaydi intaanay xaydkan mumtanic kuba noqon ee xaydkan iyada haweeneyda kuba sugan aanay noqon wax loo diido waajibatun waajib bay ahayd amarkan dambe yimidna muxuu dib ugu celiyey ina salaadii ka tag baa layidhi waa loo diidaye amarkan dambe layidhi tuko intii aan nahyigaa hore iman ama diidmadaasi aanay iman xaydka daraaddeed wixii xukunku ahaayo dee xukunkuna waajib bu ahaa marka waxaan haynaa amar bacda nahyi oo wujuub dib ugu celiyey waa midtaasi wamithaaluhu ayضa qowluhu tacaala faida اnsalka اashhur اxurumu faqtulu اmushrikiina obatan faqtulu mushrikiina waa adigu eeg waa amar weeye falamru biqatli mushrikiina kaana waajiban waajib buu ahaa qabla dukuuli اashhur اxurum oo de waxaa la yidhi markaa bilaa xurmadeeda soo galaan daayi oo faraa ka qaado nimankii ammaan siiya haddana markay baxaan laaya baa la yidhi amar baa yimi amarkuna nahyi dabadeed buu yimi marka muxuu leeyahay amarkan biqatli mushrikiina kaana waajiban qabla dukuuli ashhur اxurum in lala dagaalamaa qabla dukuuli ashhur اxurum waajib bay ahayd famunica min ajliha ashhurtan xurumka daraaddeed baa loo joojiyey oo loo manciyey uma umira bihi waa laysfaray bacda insilaakhiha intay baxday ashhurtaasi dabadeed fayarjicu markaa muxuu dib ugu laami amarkani ama xukumkii ilaa maa kaana calayhi wixii uu ahaa qabla almanci wahuwa alwujuubu markaa faktlmushrikiina maxay keentay maanta iyadoo bacda nahyin ama bacda xadrin ay tahay wujuub bay faa'iidaysay waayo markii ka horreeyey ayuu ama qabla markaa xadri ayaa xukumkani waajib ahaa bal taasi waa mid markaa qolooyin kale waa lilibaaxa as adiladan baa bushi ahaan ugu imanaysa ومثال الاستحباب السنن وكمثال كيسنا حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها حديث كي كوضا سوانتا ينهي زيارة القبور ليس ديدي هذا أمر كدب ياتر فزوروها تاس فزيارة زيارة دمان تاس كان لما أرانا يو أمر كدب بعد النهي بو يميو وحو إنه فإذين يا زيارة القبور إنه وحم مباحتها ويا لما أرانا يا صوتنا محو ليه فزيارة زيارة دي mustaxabatun waxay ahayd mid sunno ah qabla almanci intii aan mancigu iman uma nuhiya canhaa arrin dee dhowrin ah janaaba tawxiid la dhowrayo ayaa laysugu diiday ziyaaradii qubuurta markii dee hagaag tawxiidka u sugnaadee dadkii uu hagaag qalbigoodii u galayna uma umira bihaa waa laysfaray ziyaaradii marka arrinku muxuu noqon lama odhanayo amar bacda nahye weeyo ibaaxuu faa'iideynayaye si uu xukumku ahaabaa dib arrintu ay ugu noqotay dee adilo kaloo laynagu farayana waatan aan hayno facaada alamru ila alistixbaab arrinku wuxuu dib ugu laabmay sunanimo ayuu dib ugu laabmay markaa tanna eeg ibaaxa muu keenin sunnuu keenay wataqadama mihaalu maa kaana mubaaxan wixii markii hore mubaaxa ahaa uma nuhiya canhu laysu diiday uma umira bihi laysfarayna waynu soo maro waidaa xalaltum fastaaduu weye wahada alqowl haddaba qowlkan ah amarka bacda alxadri yimaadaa wuxuu xukumka dib ugu celinayaa qabla alxadri wixii xukumkaasi ahaa ama wujuuba ama sunanimoa ama markaa istixbaaba ayuu dib ugu celin oo taas oo kale dee aayaadkii suurat ljumuc oo kale idaa nudiya lisalaati min yowmi ljumcati fascuu ilaa dikri illahi wadaru lbayca bayca ka tagaa layidhi waa laysu diiday baycuna waqtigaa ma banaano aadaanku dhaco haddana waxaa la yidhi faidaa qudiyat isalaatu markaa fantashiruu fi lardi wabtaguu min fadlilah waxaa la ysfaray in risiqa ilaahay la doonto oo kale bal markaa muxuu yimi amarkani bacda xadri buu yimi laakiin dee xadrigaa hore waa wujuuhdii iktisaabka oo dhan baana beeca loogaba jeediye wixii laga shuqloomilaaye markii hore shay mubaaxu dadka u aasoo maaha imaka tan kalena ibaaxadii buu dib ugu celiyo dee waidaa xaltum fastaaduu buu la mid noqon haddaba bal markaa arinku qowlka mukhtaarkii waa intaa la yidhaha in la odhanun ama wujuubbuu keenayaa la odhan ama oo waa asalkii amarka ama ibaaxuu keenayaayo xadri baa ka horeeya aan la odhan lianna alxadra xadrigani kaana licaaridin wax soo dariyey daraaddeed buu ahaa oo uuba yimi faida irtafaca alcaaridu caaridkii markuu kor noqdu meesha ka baxo caada alamru arinkii iyo xukumkii wuxuu dib ugu laamayay ilaa ma ama ugu noqonaya ilaa maa kaana caleyh wuxuu markii hore kuba sugnaa uma ina hada alqowla qowlkan waa masaladiibu aada u yar dheereeyey qowlkan ah almru bacda alxadri inuu dib ugu celinayo xukumka wixii xadrigaa kasii horeeyey uun oo ama ibaaxo ama wujuub ama sunanimo ah fiihi waxaa ku sugan jamcun bayna aladila adiladii oo dhan baa la jamcin karaya markaa daliil kaa baxayaa ma jiro ama haddaad wujuub tidhaaho adilo kugu imanaysaa jirto on wujuub aanu keenin haddii ibaaxo la idhaah si adilo dee wujuub keenayo ama sunanimo oo taa dee ictiraad iyo intiqaad ugu iman qowlkaas baa jira marka tan waxaa ku sugan adiladii oo dhan oo laysu wadageeyo kama ashaara ilayhi alxaafid ibnu kathiir suu ishaaray raximah llahu tacaala wakhtaara hada alqowla waxaa doortay asheekh taqiyudiin ibnu taymiya raximah llah warajaxahu sheekh waxaa raajax yeelay asheekhu maxamed maxamed alamin ashanqiidiyu raximah llahu tacaala imaamka adee isna macruufka waqtiyadan raggoodii ugu waaweynaa casriyadeedii dambe ahaa wanasabahu duufiyu duufina wuxuu u nisbeeyey horeynu tarjamadiisa isaga usoo sheegnay fii mukhtasari rawdati kitaabkiisan ama mee mukhtasaru rawdo rawdaha ibnu qudaama uu kusoo ikhtisaariyey bulbul kuba magacaabay waana sharxay sharxiisan dee madbuuca ah ila alakariina culimada intoodii badnayd usuuliyiinta ayuu qowlka u tiiriyey bal markaa masale aan dee inoo dhammaatay weeye waanay dheer tahay laakiin khulaasadeeduna waa kaa inoo sheegay oo khilaaf baa jira alamru bacda alxadr markaa barhkood baale waa taasi ibaxay keenaysaa oo bal markaa dee kuwana waa kuwanle qowlkan ay dooranayaan in kolba wixii xadriga ka horeeyey xukumkii ma waxani uu lahaa ama shaygani lahaa un amarkan dambe laysfaray uu dib ugu celinayo oo markaa aanu ibaaxan khaas ku ahayn wujuub nasiisa aanu u keenahayn dee idlaaqiisa aanu kuba keenahayn wallahu subxaana wa tacaala acla aclam